weli waxaa warbaahinta adduunka ka dhammaan la hadalhaynta ku aadan dagaalkii u dambeeyey ee dhex maray dowladaha baakistan iyo hindiya bishii mey ee sannadkan kadib xiisad siyaasadeed iyo mid militari oo dhex martay labada daraf sababa ku aadan weerar ay dad hindi ah iyo kuwo hindiya magan u ahaaba ay ku dhinteen oo ka dhacay mandiqadda xuduudeed ee kashmiir kaasi oo ay xukuumadda new delhi ku tuhuntay dhiggeeda islaam abaad ayna ku iclaamisay dagaal rabshadan colaadeed oo qaadatay in ka badan laba toddobaad ayay labada dhinac isku weedaarsadeen weeraro militari oo xagga cirka ah iyo xanibaado siyaasadeed iyo kuwo diblomaasiyadeed intii ay xurgufta aloosneed waxa uu dhinac weliba xoogga saarayay in dhabanka cadowgiisa uu dharbaaxooyin xooggan ku hubsado inkastoo khasaaraha ka dhashay ee haleelay labada dhinac iyo maalmaha ay socotay xiisaddan ay ahaayeen kuwa kooban oo xilli sii horraysay ay warbaahinta xadiday haddana waxaa sinaba u baabi'ila tadaaciyaadka ka dhashay dagaalkaasi iyo hadalhaynta uu yeelanaya marba marka ka sii dambayso wargeyska lemond ee faransiiska ah oo qayb ka ah warbaahinada aadka baadhitaanada ugu sameynaya saameynada ka dhashay dagaalkii dhex maray hindiya iyo bakistan iskuna dayaya in uu soo bandhigo midhaha ay mid weliba ka guratay dagaalkaasi ayaa baahiyey warbixin uu ku soo bandhigaya khasaarooyinka siyaasadeed ee uu dagaalkaasi dhexal siiyey xukuumadda hinduuska ah ee new delhi dowladda hindiya dagaalkii u dambeeyey ee ay la gashay bakistan ayaa ku sababay in ay dhibana u ahaato siyaasadaheeda aanan abbaarta toosan iyo ujeeddada sugan lahayn halka ay xukuumadda bakistan ka soo kabatay quursi siyaasadeed oo ay muddo sannado ah wajahaysay iyadoona xiriir xooggan la samaysatay shiinaha iyo weliba maraykanka si xoog lehna ooga dhex muuqanayso fagaarayaasha dawliga ah ayuu wargeyska ku daahfurtay taqriirkiisa wakiil wareedka wargeyska lemond ee faransiiska ah ooga soo warrama dalka hindiya suufi lander oo warbixintan qalinka u qaatay ayaa saxiifadda u sheegay in booqashadii uu taliyaha ciidanka bakistan caasim muniir ku tegay aqalka looga arrimiyo maraykanka siddeed iyo tobankii bishii juun ee dhowaan ina dhaaftay ay hindiya dhakafaar ku noqotay ayna oga dhignaatay jug siyaasadeed oo aad u culus islamarkaana uu maraykanka ugu hiiliyey bakistan baalfeer aroora oo isna ah guddoomiye ku-xigeenkii hore ee jaamacadda jawaahir laal ayaa waxa uu leeyahay waxaannu la noolnahay inqilaab la yaab leh oo waayo maraykanka iyo shiinahaba waxa ay soo dhowaysanayaan bakistan halka ay go'doon siyaasadeedna wajahaysa hindiya weliba mid aanan horay loo arag iyadoo uu ra-iisul wasaaraha hindiya ninka lagu magacaabo naarayndara muudi uu guddi erge ah u diray soddon iyo laba dowladood oo dhaca caalamka si ay xidhiirka ugu jiraan dowladda bakistan iyo si ay guddigaasi dowladahaasi oga dhaadhiciyaan bakistan in ay tahay dowlad argagixiso ah oo ammaanka caalamiga ah halis ku ah haddana xukuumadda islaam abaad waxa ay gacanta ku dhigtay laba jago oo sarraysa oo heer caalami ah oo ka mid ah jagooyinka laga qabto hay-adda qaramada midoobay ra-iisul wasaaraha hindiya naarayndara muudi ayaana horaantii bishii mey ku dhawaaqay olole uu ugu magacdaray sindoor kaasi oo ay hindiya ugu sacyinayso suurad xumaynta dowladda bakistan iyadoona ku eedeynayso weerarkii ka dhacay mandiqadda kashmiir labiiy labaatankii bishii abriil ee sannadkan labada kun shan iyo labaatanka limond ayaana tilmaamaysa in narayndara muudi uu ku talax tegay qiyaastiisii ku aadanayd makaanada uu trump agtiisa ka joogo ee uu istusaayey xeeldheeraha lagu magacaaba christopher jafer oo ka faallooda arrimaha qaaradda hindiya ayaa waxa uu leeyahay muudi waxa uu u maleynayay in uu trump raggiisa yahay balse washington waxa ay u baahan tahay sida uu xeeldheerahan qaba xidhiir yar oo ay la samaysato bakistan si ayna bakistan u noqon xaliif rasmi ah oo aan la loodin karin oo ay qaaradda ku yeelato dowladda shiinaha cadowga laduudka ah ee maraykanka si ka baxsan dhammaan ifafaalooyinkii ay hindiya sugaysay ololaha uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraheeda ee loo bixiyey sindoor ayaa bannaanka keenay taagdarnaanta siyaasadda hindiya iyo ceebaha ay la luudayso diblomaasiyaddeeda xukuumadda new delhi ayaa dadaal weliba oo ay bixisay haddana waxa ay ku guuldaraysatay ayay leedahay saxiifadan faransiiska ah in ay hesho hal dowlad oo cambaarayso weeraradii xagga cirka ahaa ee ay diyaaradaha bakistan ka fuliyeen goobo ciidan oo ku yaalla gudaha dalka hindiya sidoo kale xukuumadda new delhi ayaa dagaalkii u dambeeyey ee dhex maray iyada iyo dhiggeeda islaam abaad ka gadaal waxay u kaba gashatay in ay hor istaagto lacag gaarayso hal dhibic afar bilyan oo doolarka maraykanka ah lacagtaasi oo ay bakistan deen ahaan oga dalbatay waxa loogu yeeran sanduuqa lacagta ee adduunka hindiya ayaana ku andacoonaysay in haddii bakistan la siiya lacagahaasi ay ku taabagelin doonto howlgallo argagixin ah oo ay ka fuliso gobolka marka laga hadlaya asbaabta ka dambeysa in hindiya ay sidan hoos ugu dhacdo diblomaasiyad ahaan siyaasad ahaanna ay weyda cid la safato ama ugu yaraan aqbasho ruwaayadeeda waxa uu baalfir aroora guddoomiye ku-xigeenkii hore ee jaamacadda jawaahir laal arrintaasi u sababeynaya qaabka ay u dhisan tahay siyaasadda arrimaha dibadda ee hindiya taasi oo ay new delhi ku tilmaamto istaraatiijiyadda dhexdhexaadnimo ee kala tagsan iyadoo istaraatiijiyaddaasi ay dhegsatay ka duulayso dowladda hindiya maysan cambaareenin dagaalkii uu ruushka ku qaaday dalka yukrain weliba si xooggan ayay arrintaasi ganafka ugu dhufatay markii laga dalbaday in ay cambaareyso qumaad wadareedka uu kayaanka sahyuuniga ah ka wado jiida khazana xukuumadda hindiya oo ay iska indhatirtay tani ayayna xubno siyaasiyiin ah oo hindi ah ku tilmaameen in ay tahay ka tegidda qiyamka iyo akhlaaqda intaba aysan noqon fashil diblomaasiyadeed balfir arora ayaana aaminsan sidaba ay ka soo guurinayso saxiifadda lemonde ee faransiiska ah in siyaasadaha ah waxba inagama gelin iyo danteenna ma aha ay hindiya ka hor istaageen ciyaaridda adwaar siyaasadeed oo ka dhex muuqan kara saaxadaha dawliga ah christopher jailer ayaana dhankiisa qaba in ololaha sindoor uu bannaanka keenay tabardarnaanta siyaasadda dibadda ee hindiya uuna daaha ka rogay taagdarnaan ballaaran oo ay wajahaysa hindiya oo ka badan sidii la filayey xilli ay dhiggeeda bakistan samaynayso horumarro siyaasadeed oo la taaban karo